horta ninka kula hadlayaa waxa weeye xildhibaan axmed cali maxamed cagamadow marka waxaan rabnaa in aan warbixin kooban kaas siino kalfadhigaasi wuxuu ahaa kalfadhigii afraad fadhigiisii afraad buu ahaa
haaye marka madaxweynaha mooshin baa ka yaalay mooshinkii isaga ahaa ayaana cod loo qaaday codkiina wuu ansaxay konton iyo afar xildhibaan baa codkaa u qaaday
gaartay
sidaa awgeed mooshinkaasi saasuu ku ansax yahay wixii ka dambeeya waktigan waxaanu sugaynaa haddii ilaahay idmo waxa ku xiga oo ah in aan madaxweyne loo doorto dowlad goboleedka galmudug
waa tahay bal kalfadhigii maanta imise xildhibaan ayaa ku sugneed
waxaa ku sugnaa konton iyo afar xildhibaan oo dhammaantood u gacan taagay in ninkaa ay kala noqdeen kalsoonidii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug
waa tahay waxaad u moodaa mooshinkan inaad soo gudbiseen laba maalin ka hor madaxweynaha laga keenay waxaa ka horeeyay mooshin kaloo guddoomiyaha baarlamanka laga keenay kan cabdikariin maxaa soo dedejiyey xilligan
kan cabdikariin waxaa soo dedejiyey sababo jira awgood oo uu isagu sabab u ahaa waayo way jirtaa waa xaqiiq in guddoomiyaha uu ka yaalay markii fasaxa la aaday ka hor in mooshin ka yaalay mooshinkaa isagaa sidaas uu taagnaa isagaa lala sugayay inuu yimaado guddoomiyuhu oo uu ka hadlo isdifaaco shanta bisha kalfadhiga inuu yimaado soo xaadiro guddoomiye hadda ma aha waa xildhibaan inagoo kaleeta waa xildhibaan caadiya mar hadduu mooshin ka yaallo waxa weeye guddoomiye lama odhan karo ilaa mooshinkaasi uu ama ansaxo ama ansixi waayo marka waxaa soo dedejiyey cabdikariin mooshinkiisa waxaa soo dedejiyey number one kalfadhigii oo aanu doonayno inaanu ku qabsanno hoolkii hore aanu ku qabsan jirnay ayuu caqabad saaray oo uu ciidamo inta dhigay buu yidhi lama geli karayo xildhibaanadu kuma qabsanayaan shirka markii aanu ka tagnay oo aanu howl kala tagnay oo odayaasha deegaanka iyo yacni bulshadu ayna siiyeen meel wanaagsan oo aanu shirkanaga ku qabsan karana isla markiiba wuxuu soo saaray wax uu leeyahay waa wareegto labada hay-adood ee baarlamanka iyo xukuumadaba shaqadii waan ka joojiyey wax shaqaana ma qaban karayaan buu yidhi labadaa arrimood oo isdaba yaalla ayaa soo dedejiyey mooshinka cabdikariin horeyna waxaa u jiray caqabado badan oo kuwa maanta la akriyey markii mooshinka laga keenay oo ilaa dhowr iyo soddon qodob gaaraya oo uu jabiyo dastuurka ah marka aad bay u badan tahay hawshiisu wax la koobi karaya maa laakiin waxaa soo dedejiyey mooshinkiisa oo kasoo hormariyey kan guddoomiyaha in uu awood iyo baawer anuu lahayn uu isticmaalayo waa tahay hore waxaad u sheegteen in waxaad hore u sheegteen in madaxweyne ku-xigeenka oo niga hor istaaga kulankii aad ku yeelan lahadeen hoolkiina madaxtooyada ku dhex yeela haatanna madaxweyne ku-xigeenkii ayaad kumeelgaar ka dhigteen maxay ka dhigan tahay arrinka
arrinkaasi waxay ka dhigan tahay waxaanu waafajinaynaa sharciga waxaani waa sharciba innagana xukuma way jirtay madaxweyne ku-xigeenku markuu naga hor istaagayay wuxuu yidhi anugu shaksi waxaan ahay shaqaale ah oo u shaqeeya madaxweynaha cabdikariin u shaqeeya arrintan waa laysoo amray maadaama laysoo amray ayaan fulinayaa sidaasaan ku fulinayaa buu yidhi marka meeshaa waxaad dareemi karaysaa inaanu madaxweyne ku-xigeenku markaa aanu awoodii lahayn laakiin hadda maadaama ninkii laga qaaday xilka madaxweynihii laga qaaday waa si sharciya in madaxweyne ku-xigeenku uu shaqeeyo haddaanu diidin option kale ayaa furmaya hadduu diido inuu shaqeeyo shaqadiisa kusii shaqeeyo
haddaan usoo laabano tii kalfadhiga waxaad sheegtay in konton iyo afar xildhibaan ay ku sugnaayeen dhammaantoodna u wada codeeyeen mooshinka la ansixiye madaxweynaha xilka looga qaadayay soo kama dhigna taasi in dhammaantiina xildhibaanadaasi ee ahaayeen kuwii sida goonida u rababa in xilka looga qaado cabdikariin
wallahi lama oran karayo waayo waa aqlabiyadii horta baarlamanka waad garanaysaa konton iyo afar xildhibaan waa aqlabiyadii waa two third wax ku dhow yacni saddex markii loo dhigo laba meelood ayay ku dhow yihiin lamana loo dhi looma dhigi karo inay ahaayeen kuwii doonayay in la rido laakiin ma aha xildhibaanada keliya waxa doonayay cabdikariin in xilka laga qaado waa dhammaan deegaanka galmudug dadka degan ee shacabka iyo yacni mucaawinad waad aragteen hadda telefishinada dacwooyinka ka baxaya dadka abaaraha oo ay haystaan oo aada u abaaraysan oo raashinkoodii uu cabdikariim iyo dadka lamidihii ay dhaceen oo ilaa iyo hadda aan waxba lahayn labaatan iyo afar kun oo mitrik tambal ayaa dowladda furkiga ugu deeqday dowlad goboleedka galmudug wax laga hayaana ma jiraan way ka cabanayeen hadda cabawaaq baan ka fiirsanaynay telefishinka dad aada u dhibaataysan oo leh away raashinkiina loo soo dhiibay marka waxa weeye gobolkoo dhan baa laga nacay cabdikariim xuseen guuleed waxaan marka ugu naseexaynaynaa cabdikariim waxa weeye kii dhexana mar buu kusoo fashilmay tanina waa fashilkiisii labaad ninkaasi carruurtiisa ha u xiirto xaafadihiisa ha iska tago wax shaqaa oo uu qaban karo oo maamula ay ma jiraan waa tahay kulankiini iyo xilka qaadistiinaba waxa uu ku tilmaamay mid fooda oo xildhibaano oo gooni isku wato oo foodo wada inaad tihiin arrinkaa maxaad ka leedahay
arrinkaa waxaan ka leeyahay horta isagu qofku wuxuu doonuu ka dhihi karayaa arrinta uu ka dhahayo uu sidaa yidhi oo uu yidhi waa arrin fawdaa waxaan odhanayaa ninkani horta hadda madaxweyne ma aha xilkiisu wuxuu ku ekaa saaka barkadi waa qof shaksi ah wuxuu ka mid yahay odayaasha yacni galmudug buu ka mid yahay oo waa nin wadaniya oo u dhashay gobolka oo cidina kama laha gobolka laakiin waxa weeye wuu ku fashilmay maanta keliya wuxuu soo saaray saddex amar oo isburinaya number one wuxuu yidhi xildhibaanada iyagaa xaq u leh inay mooshin soo saaraan xaq bay u leeyihiin waana sharciyan laakiin waxaan ka codsanayaa inay dib u yara dhigaan maadaama lagu jiro wakti abaara ah ayuu sabab ka dhigtay waa number one number two wuxuu yidhi ma oqoonsani waxa ay soo saareen sharcina ma aha waana dad yacni dad kale ay wadaan iyo wax noocaasuu ku hadlay number three wuxuu yidhi xukun deg dega ayaan ku soo rogay oo emergency law ah emergency law kuma qora dastuurkeenna iyo maaragtay meelaha yacni wuxuu u baahan yahay emergency law in loo maro waddooyin in loo maro marka waxa weeye xildhibaankan xildhibaan kaleeta ila jooga oo la yidhaahdo maxamed xasan deelle oo ninkii akriyey ah bayaankii meesha ka soo baxay marka waxyaalaha u dambeeya oo emergency lowga iyo waxyaalaha lamida isagaa kugu sharafi doona disalayn kusiin doona haddii ilaahay idmo ninkaasaan kugu wareejinayaa xildhibaanka ilaa dhowr xildhibaan afar xildhibaan baan ku fadhinaa hadda meel
sidaas marka quruxdiisi iyo wanaaggiisii xildhibaanka iga horreeyey waa kuu sheegay waxaan rabay keliya qodobkaas ku saabsan xaaladda deg dega oo hadda uu soo rogay marka koowaad xaaladaha deg dega marka lasoo rogayo waxay u baahan tahay asbaab oo yacni munaasab ah oo keenta in xaalad deg dega lasoo rogo marka waxaan leenahay wax haba yaraatee xaalad ah oo ka jira galmudug oo dhibaato ah oo yacni suuragal ka dhigi kara in xaalad deg dega lagu soo rogaayo marka ma jiraan waa marka hore marka labaad sida uu mudanihii hore kuu sheegay dee sharciyad iyo awood uu hadda arrintaas oo kale ku sameeyo ma laha waayo xilkiiba ma hayo haddii uu hayn lahaa xilka xaaladaasi marka la sameeyo xaalad deg dega xukuumaddu way soo jeedin kartaa xukuumadii markay ay haysato xasaanadeedii waxayse sharci ku noqon kartaa marka baarlamaanku uu ansixiyo taas ma aha marka wax hadal ahaan aan isaga kaa leeyahay hadda dastuurkii waa iga fog yahay laakiin xeer hoosaadka ay hoos yaalla ciddii doon way akrin kartaa xeer hoosaadka qodobkiisa labaad waxa uu ka hadlay awoodaha golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug faqradiisa koowaad xarafka marka aada fiiriso xarafka ha waxa uu leeyahay ansixinta ama laalidda xaalad deg deg ah ee ay xukuumaddu soo jeedisay waxaa waxaa awooddaas iska leh waa baarlamaanka marka sidaas darteed waxa uu hadda madaxweynuhu samaynayaa waxaan u arkaay waa neef gowracanigeeda kama waafto markii hadda aadami ahaan la yidhaahdana madaxda africa sharci ma dhowraan inta badan sidaas darteed marka ay sharcigu uu ka hor yimaado ayaga abuura xaaladaha marka isaga wuxuu abuurayaa xaalad aan jirin oo uu ku banaysto baarlamaanka dhiigooda uu ku banaysto taasna waxaan leenahay oo aan u gudbinaynaa beesha caalamka oo culamada midoobay ay u horeyso jaamicat alcarab iyo ururka midooda africa igad iyo dhammaan hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn dawladaha sida gaarka ah u dareeya arrimaha soomaaliya gaar ahaan galmudug waxaan leenahay waxaasi waa xaalad abuur uu isagu abuurayo waa kala qaybin waa dunin galmudug yacni dadka waxay dacaayay ahaan waxa uu u sameeyaa dadkani waxay duminayaan galmudug galmudug baarlamaanku ma duminayo baarlamaanku waa saldhiggii dowlad goboleedka galmudug inta baarlamaan dhisan yahayna ma ma ma dumayso madaxda in xil laga qaado iyo in xil loo dhiibaahi ma aha waxay ku dinta dowlad goboleedka dowladi ay ku dinta ma aha balse madaxda markii xaqiiqada la yidhaahdo madaxda soomaalida waxa waxaan odhan karaa waxay madax furasho u haystaa shucuubtu waxay yihiin in ay ku sagrifalaan anigu hadda runtii marka aan cabirayo ma dhihi karo madaxweynihii galmudug uu ahaaye wuxuu ahaa milkiilihii galmudugan anigu aan ku ku macnayn karaa waxa uu yeeshay dal iyo dal isagu leeyahay oo isagu suu rabo uu ka yeelayo wax sharci ah oo yacni uu ku dhaqaayo uusan jirin ayuu ahaa sidaas darteed markii sharcigii ka hor yimid ee laga qabtay waa neef gowra canigeeda kama waabto konton bayaan iyo konton hadal iyo konton kasoo horjeeda marka xikmad carbeed baa waxay ahayd markay dowladnimada ka hadlaya oo ah weliba dowladaha nuuca isagu uu hadda wax ku hagayo oo kale oho boqortooyada oo laska layska yeeshay ummadda waxay odhan jireen nicma almurdica wa bisa alfaatima wax kunuujiya oo macnaha nicmo iyo barwaaqo iyo shakusiya ayadaa u wanaagsan dowladnimadu wax ku gooyana iyadaa u xanuun badan marka xanuunkii barwaaqadii iyo waxa uu iska haystay isaga takrifanayay weeye waxa hadda uu ka hadlayahay waxaan isleeyahay hal qodob oo sharci ah inuu ku hadla iska daayay qodobada uu ku hadlayay dunuub yani kuwa uu dembi ku koobsanaya ahaayeen sida wareegtadii yiri dawladii oo dhanba waa kala jira hay-adahi dawladdu ma shaqayn karaan amni ma shaqayn karo oo marka fawdo baarlamaanka leh oo sharcigaa loo hogaansamaa fawdo wada mise madaxweynaha leh dawladii oo dhan waa kala jira wax shaqayn kara lama arkaa fawdo wada waxaan leenahay fawdada yani xilka waa lagu dhiiri nasiib iyo yani aqoon iyadoo weliba dadka in badan oo kamid yihi ay aqoonku u leeyihiin inuusan weli karin oo uu ku fashilmay yani maamullo ka yar yar wasaarad ku fashilmay in yani dal dal loo dhiibo hogaanintii waxay ku timid boob ahayd taasi wax loo leeyahay ma ahayn wax yani rabitaanba loo hayay si kastaba ha noqoto markii cod lagu doortay waa inuu cod ogsadaa waxaa isaga darsan dawladaha dawladdu marka ay tahay dawlad dictator ah oo aan dimuqraadiyad ahayn ayay madaxda siyaabahaas oo kale u dhaqmi jireen marka waxaan isleeyahay cabdikariim cabdikariim ama dawladdii hore oo anaga dawladdii dhexe naga duntay ayuu xilligeedii wax ka soo ogaa ama taariikhdeedu uu maqlayay sidaas darteed wuxuu ka fahmay nidaamka hadda la qaatay oo dimuqraadiyadda ah ee uu isagu ku yimid madaxweynaha ku noqday ayuusan macnihiisala fahamsanayn ma fahamsana wax allaala waxaadda uu isku difaacayay oo ku saabsan kalfadhiga guddoomiyaha ku saabsan marka nasiib darro waxa ah dhibaatadooda iyo aqoon darradooda annagaa ku dhibtoonnay laakiin hadda waxaan ka xumahay isdifaaca ay isdifaacayaan sumcad xumada ay caalamka nooga bixinayaan oo ah cid kasta oo wax taqaanay marka ay difaacooda dhegaysato ee ay akhriso waxa inoo qoran waxay ogaanayaan in aysan haba yaraatee qaanuunka iyo nidaamka duuniyaaba waxba uga bilowmay marka waxaan leenahay yani madaxweynihii horow waa ku dooranay silkii aan kuu dhiibnayna waad ku fashilantay sidaa awgeed ha sababin gelmudug inaad adigu dhibaatayso fawdo iyo qabqablayn iyo qabiil inaad u kala qaybiso ha sababi waxa uu isticmaalayo oo u adeegsanayaa waa inuu dadkii reer galmudug qabiil qabiil isaga hor keeno marka dhammaan hay-adahaas aan kor ku xusay iyo dawladaha aan ka hadlay waxaan ka codsanaynaa markii horena sida uu ku yimid way ogaayeen gaca sidii ay gacmaha nooga laabteen oo ay noogu fiirsadeen imaatinkiisii waxay ahayd si ka duwan sida dowlad goboleedyada kaleeto waxaan la soconnaa jubbaland in ay beesha caalamku gacan weyn ku lahayd isdadeedii waxaan la soconnaa koonfur galbeed inay ku lahayd laakiin galmudug ay ururka dembediis ay faraha uga qaatay dhibaatadii aan aan ka dhaxalnayna dhismahaa isaga oo dembediis ay wax dhiseen dhibaatada maanta shacabkoo dhan uu la ildaran yahay baan ka dhaxalnay beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa inaysan dib dambe noogu fiirsan dembediis iyo khiyaamooyinka ay samaynayaan oo ay naga badbaadiyaan dhiig ay sababaan oo iyo iyo dalka gobolka inta hartee walba in badan lama haye oo ay sii kala qaydiyaan haddana waxaan kuu dhiibayaa xildhibaan kaleeto haddii aad wakti noo hayso haye igu dhib
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa xildhibaan xeediin axmed weeye sida xildhibaanada ugu horreeyay ay sheegeen waxaa meeshaan ka muuqata aada iyo aada iyo aad ku-xadgudub sharciga u yaalla galmudug dastuurka iyo xeraasaadka waxaan leenahay galmudug waxaa isugu yimid deegaankii dhistay u gudbay in ay yeeshaan sharci sharcigaasna wuxuu dhalay baarlamaan baarlamaankuna wuxuu dhalay xukuumadda madaxweynuhu u sarreeyo waxaan leenahay madaxweyne waa la keenay waana la ridi karaa laakiin in foodo looga tago dadkii deegaankan ee aan xaaladda hadda u dambaysa ee uu ku soo rogay ay tahay xaalad degdega uu leeyahay meeshaan nabad baa ka jiday waa la ogyahay waxa uu baarlamaanku ka shaqaynayana waxay ahaayeen waajibaadkii saarnaa ee ka saarnaa deegaanka wuxuu ka dhigay dhul maantay aada moodid in qolo kale kusoo duushay ama shaar kusoo duulay qodobka u dambeeyey oo maanta hadda hadda saacaddan aan kula hadlayo aan akrinaynay waxaan u aragnay galmudug dadkii dhistay ee isku yimid inuu weerar cad oo muuqda uu ku hayo annaguna waxaan isku taxalluujinay baaqa reer galmudugna waxaan u sheegaynaa in sidii shalay ay ugu dhabar adeegeen ee muddada badan ay u soo mareen ee waktiga badan ay ku musheen inay ogaadaan in baarlamaanku uu shuruucdiisii iyo xaqi waajibaadka loo daray uu ku taagan yahay waxaan u sheegaynaa nabadgelyadii jiday iyo hawsha meesha ka socotaa meesha la yidhaha galmudug ee baarlamaanku ugu horreeyo inuu rabo cabdikarim maadaama xilkiisii sidii xaqa looga qaaday inuu uga tago dhib iyo shiddo iyo isku fooday anigu waxaan leenahay waa ka fogaanaynaa haddaan nahay galmudug beelaha galmudugna waa ugu baaqaynaa beesha caalamkana waa ugu baaqaynaa soomaalida inteeda kalena waa ugu baaqaynaa waana ogeysiinaynaa in aan galmudug aysa wax saameyn aysan ku yeelanahayn hadduu damco inuu foodo sameeyo aysan u suuro lahayn aada iyo aad baan ku salaamayaa werige